Xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa. Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku dhimatay shilkan, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Gaariga shilka galay ayaa ahaa nooca raaxada, kaas oo siday dad rakaab ah. Waxa uuna ka soo baxay magaalada Burco, isagoona ku sii jeeday magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxa ay sheegeen dadka goobjoogayaasha ah in dadkii ku dhaawacmay loola cararay xarumo caafimaad. Shilkan ayaa waxaa sababay darawalka waday gaariga oo ay sheegeen in uu daroogaysnaa. Waa sida ay sheegeen dadkii ka badbaaday shilka gaarigan. Shilalka gaadiidka ayaa waxaa aad ugu soo badanaya dhulalka uu ka arrimiyo maamulka la magac baxay Somalilan, isagoona geysta khasaare kala duwan.